gobolada dhexe waxaa la yidhi haddii la yidhaahdo dab maafa ku gubanaya cabdikariimba dowlad goboleed baan ku sheegnaayo maxaa tan ugu diidaynaa horta runtii waxaa weeye maalin taariikhiya weeye taariikhi kuma aha inaannu dhuusamareebnimaadno kuma aha wax kalay taarikh ku noqonaysaa maanta waxay taarikh ku noqonaysaa guddoomiyihii golaha shacabka iyo xildhibaanadii shacabka matelay ee ku dhaartay inay shacabka matelaan ayaa dhuusamareeb yimid oo lagu cambaaraynaya taarikh bay noqonaysaa waa wax ugula wey wax aan u fadhinnay iyo midaan filaynay ma aha hadda annagaa dhallay kuwaas gacantayday ku xidhan taanaan xilka ka qaadno ogaada waxaan maqli jiray maxamuud xarbi nin la yidhaahdo halgamaa ahaayo halyey ahaa oo xeebta jabuuti waxa weeye dadkii xorriyaddeeda u dagaalamayey ahaa taariikhda waa lagu dhigtaa baan u malaynayaa ayaa wuxuu yidhi waxaa la yidhi maxaad soomaali weyn ku rabtaa buu xeebtan hadduu faransiisku na siiyo oon iska goosanno maxaad soomaali weyn ugu darsanaysaa baa layidhi wuxuu yidhi hal cadho leh ayaan wataa sagaashan iyo sagaal waxa weeye dhogor leh ayaan rabaa inaan ku dhex darsadoon idhaahdo geeleenni buu yidhi war waxaan islahayn cabdikariim oo meel halkaasa ku xidhan ummaddan ilaahay ku soo furfuree macambaarayn baan ka filayna wallaahi bilaahi taasaan u soconnay hadda balogaada waxaan u soconnay inaan idinla heshiisiinnoon dhahno war hooya la heshiiya oo aan ummaddan u soo furno waxaan maqlaa gobol iyo bar baa la diidaa gobol iyo bar ma nihin baa la yidhahdaa xaggee gobol iyo bar ka yihiin war xaggee gobol iyo bar ka yihiin war macadaada gobol iyo bara war maa ilaahay laga cabsado war maxaa la isugu ciyaarayaa oo been la isugu sheegayaa war gobol iyo bar maaha waxa weeye annagu madaxweynaha sheegayo wuxuu yidhi waa wadahadalkii ahlu sunna oo jamaaca aan la lahayn baa safarka baarlamaanku uu kharibayaa soo kuwii lahaa maaha ahlu sunna wa jamaaca cadaadaan heshiis kula saxeexannay soo kuwii lahaa maaha aawa heshiiskaas warsoo lama heshiin heshiiskan labaadeen annagu carqaladaynaynaa muxuu yahay shacabka iyagii baa noo yeedhoon u nimidoon waxa weeye soo salaannay maxaa warma baarlamaan jamhuuriyadeed baa la cambaarayn karaa oo inta meel tuula ah la fadhiisto wax laga sheegi karaa war soomaaliya dhibaataa ka jirta war soomaaliya dhibaataa ka jirta war ilaahay dadka ha soo hadeeyo war ilaahay qulubtooda burcad has ku mariyo